baxniintii cutubka saddex iyo soddonaad markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi tag oo halkan ka socda adiga iyo dadkii aad dalkii masar ka soo baxisayba oo waxaad u kacdaan dalkii aan ugu dhaartay ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo aan mid walba ku idhi farcankaagaan siin doonaa oo waxaan hortiinna ku soo diri doonaa malaa'ig oo waan eryi doonaa ree kancaan iyo ree amoor iyo ree xeed iyo ree feris iyo ree xawi iyo ree yabuus u kaca dalkaas caanaha iyo malabka la barwaaqaysan anigu idindhex socon maayo waayo waaba intaasoo aan jidka idinku baabbi'iyaa maxaa yeelay idinku waxaad tihiin dad madax adag oo markii dadkii warkaas xun maqlay ayay wada calool xumaadeen oo midkoodna ma xidhan wixii uu isku sharraxi jiray markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaad reer binu israa'iil ku tidhaahdaa idinku waxaad tihiin dad madax adag oo haddii aan daqiiqad qudh ah dhexdiinna imaado waan idin baabbi'in haddaba wixii aad isku sharraxi jirteen iska fura bal inaan ogaado waxaan idinku sameeyo markaasaa reer binu israa'iil waxay buur xareeb ka bilaabeen inay iska furaan wixii ay isku sharraxi jireen haddaba muuse wuxuu qaadi jiray taambuugga oo uu ka dhisi jiray xerada dabadeeda meel xerada ka durugsan oo wuxuu u bixiyey taambuuggii shirka oo mid kasta oo rabbiga doonay wuxuu u baxay taambuuggii shirka oo xerada dabadeeda ahaa oo markii muuse taambuuggii u baxay dadkii oo dhammu way wada kaceen oo nin walba teendhadiisii riddeeda ayuu istaagay oo waxay eegayeen muuse ilaa uu taambuuggii galay oo markii muuse taambuuggii galay ayaa tiirkii daruurta ahaa soo degay oo taambuugga riddiisii qotonsaday markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo dadkii oo dhammuna way wada arkeen tiirkii daruurta ahaa oo taambuugga iriddiisii hor qotoma kolkaasay dadkii oo dhammu wada kaceen oo ilaah caabudeen nin walba oo teendhadiisa iriddeeda ag jooga markaasaa rabbigu wuxuu muuse ula hadlay sida nin saaxiibkiis ula hadlo iyagoo iska soo hor jeeda kolkaasuu haddana xeradii ku soo noqday laakiinse madiidinkiisii ahaa yashuuca ina nuun oo nin dhallin yar ahaa ayaan taambuuggii ka bixin muusena wuxuu rabbiga ku yidhi bal eeg waxaad i leedahay dadkan kaxe oo imana aad ogaysiin kan aad ila diraysid laakiin waxaad igu tidhi magacaaga waan kugu aqaan oo raalli baan kaa ahay haddaba waan ku baryayaaye haddaad raalli iga tahay jidadkaada i tus inaan ku ogaado aawadeed oo aad raalli iga ahaato oo bal fiiri in quruuntanu tahay dadkaaga markaasuu wuxuu ku yidhi anigu waan kula socon doonaa oo waan ku nasin doonaa markaasuu isna ku yidhi haddaba haddaadan ila socon halkan ha naga kaxayn waayo sidee baa lagu garanayaa inaad raalli naga tahay aniga iyo dadkaagaba miyaanay ahayn inaad nala socoto si aannu aniga iyo dadkaaguba uga duwanaanno dadka dhulka jooga oo dhan markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi weliba waxaan aad ku hadashay waan kuu samayn doonaa waayo raalli baan kaa ahay oo magacaagana waan kugu aqaan markaasuu yidhi waan ku baryayaayaa ammaantaada i tus isna wuxuu ku yidhi wanaaggayga oo dhan ayaan hortaada soo marin oo magaca rabbiga ayaan hortaada ku naadin oo waan u roonaan kii aan doonaya inaan u roonaado waanan u naxariisan kii aan doonaya inaan u naxariisto oo wuxuu yidhi adigu wejigayga arki kari maysid waayo dad i arkaa noolaan maayo markaasaa rabbigu wuxuu yidhi bal eeg meel baa agtayda ah oo waxaad isku taagi doontaa dhagaxa weyn oo markii ay ammaantaydu ku ag marayso waxaan ku gelin doonaa meel dhagaxa ka dilaacsan oo gacantaydan kugu dabooli doonaa ilaa aan ku dhaafo oo haddana waan kaa qaadi doonaa gacantayda oo waxaad arki doontaa dhabarkayga laakiinse wejigayga la arki maayo